gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa maanta xarigga ka jiray ilaa iyo laba iyo toban waddo oo interloog ah oo laga fuliyey degmada warta nabadda kuwaasi oo isku xira waddooyinka wadnaha soddonka adancadde iyo xamarbile maamulka degmada warta nabadda oo ay gudoomiyaha ka tahay seynab maxamuud warsame ayaa fuliyey dhismaha soddon waddo oo isku xira xaafadaha iyo waddooyinka mara degmadaasi kuwaasi oo horey uu uga muuqday burbur xoog leh gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa boogaadiyey maamulka iyo bulshada warta nabadda sida isxilqaanka ah ee ay ugu howlan yihiin dhismaha iyo ka qaybgelidda dhismooyinka waddooyinka degmada warta nabadda iyo sida ay xoogga u saareen inay iska caawiyaan horumarinta degmada ee dhanka nadaafadda iyo bilicda wsal allahuma wsalaama calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin wabacd awalan marka hore waxaan halkaan salaan qiimo badan uga soo gudbinayaa dadweynaha warta nabadda haweenweynaha ururweynaha haweenka soomaaliyeed ee degmada warta nabadda ardada warta nabadda dhallinyarada warta nabadda odayaasha dhaqanka ee reer warta nabadda iyo ganacsatadoodaba iyo bahda saxaafadda iyo maamulka degmada warta nabadda intaba waxaan leeyahay iga guddooma salaan qiimo badan salaantaas kadib waxaa fursad noo ah maanta oo farxad noo ah inaan waddadan dheer ee xiriirisay ilaa dhowrka dhowr iyo toban kaloo waddo oo yaryar ay ka baxaan waa asal iyo farac asalkeen xarig jaraynaa macal faracoodii haddii ilaa yidhaahdo marka inaan xarig jarno maanta ay tahay taariikhdu tobankii disembar laba kun afar iyo labaatankii waxay noo tahay guul iyo horumar waa ku mahadsantihiin saaad uga dhammayseen dhiso aan kula dhiso aan wada dhisanno aan dhagax dhigno aan xarig jarno daadna aan ku soconno waan dadaalaynaa dalka waan dhisaynaa daaficiynaa waa mahadsantihiin marka dhiso aan kula dhisee hormuud waxaa u ah reer warta nabadda warta nabaddana horaan loo yidhi wardhiigley wasaarad waaye inta kale wakaalad waaye marka inta idinka soo harta waa waxaa waaye waa wakaaladihii idinkuna wasaaradiyatiin idinkoon isbitaallo lahaynina hoteellada idinku yar yihiin ganacsiga idinku yar yahay inaad jeebkiina aad ku tashateen waxay noo tahay runtii odayaal qadiimi ah oo akhyaar ah oo hoggaan ah ayaa halkan fadhiyo oo aan ogsoonahay guddigii ay ii keentay guddoomiyaha warta nabadda ka mid ah oo dibudhiska waddooyinka ka shaqaynayay waa ku mahadsan yihiin guddigaasi maalintii lai keenaaya iyo maanta firqi weyn ayaa u dhexeeya runtii waxaan rabaa marka laba shay aan ka faa'iidaysanno akoonna loo furo warta nabadda akoonka la yidhaahdo dib u dhiska iyo qurxinta degmada warta nabadda la yidhaahdo akoonkaas bishii hal doolar qof kastoo reer warta nabadda ah ku rido ardaygaa heli karo gabadhaa heli karto hooyadaa heli karto aabbuu waa heli karaa wiilkuna waa heli karaa hal doolar bishi cid weynaysa ma jirto marka koob shaah markaad maqaayad tagtood cabi laheeday u bedel inaad ku dhisato deegaankaaga taas horta waxaan rabaa reer horta nabadda inay qaataan waxaan kaloon rabaa inay qaataan haddii ilaa yidhaahdo saaxib hortaada hagaaji saaxib hortaada hagaaji gurigaaga hortiisa nadiifi dukaankaaga hortiisa qurxi maqaayadaada horteeda qurxi laakiin maxaa iga gala haddaad tidhaahdo cid kuu qurxinaysa ma laha ogow taasna ku xisaabtama waa ku mahadsantihiin maamulkiinna iyo idinkoo wada jiro iyo hoggaanka ay u tahay guddoomiyihiinna saynab oo runtii idinku hoggaamisay inaad horumar ka samaysiin maanta ay wartanamada la qabsato adduunka intiisa kale waxaa dhiman guryaha laamiyada iyo jidadka saarsaaran oo la rinjiyeeyaha dhiman haddii ilaa yidhaahdo ayagaasna cid walba waxaa la leeyahay gurigaaga rinjiyeysa ayaa la leeyahay haddii ilaa yidhaahdo waa mahadsantihiin way noo furantaa waddadii muddooyinkii dambe guud ahaan gobolka banaadir waxaa ka socday tartan xoog leh kaa oo ku aadan horumarinta dhismaha iyo dib u dayactirka goobaha danta guud taasi oo noqotay waxyaabaha ugu badan ee haatan caasimadda ka socda